نعم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه ومعناها كلمada macnaheedu laa macbuuda bixaqin waxaa laga wadaa laa macbuuda bixaqin mid la caabudo oo xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla maahane laa ilaaha ayuu qofku leeyahay naafiyan asagoo anfinaya jamiica maa yucbadu min duuni illaah wax walbo alla ka soka la caabudo ila allaahuna waa leeyahay muhbitan xaalu yaha mid sugaaya alcibaadata cibaadada uu sugaaya lilaahi alle waxdahu keligiis laa shariika lahu ayadoon alle wax laluhu aysan jirin fii cibaadatihi cibaadadiisa shirka kula ah kamaa annahu laa shariika lahu saan shirkaba loogula ahayn fii mulkihi boqortooyadiisa waxaan kusoo geli jirnay kitaabkii ahaa alusuul aalaaa lilimaam maxamed bn cabdiwahaab annajri raxmat ullaahi calayhi gaar ahaan salladii saddexda ahay asalkii dhexe ee labaad oo ah macrifatu diin alislaami biladilla islaamkiina waa la tacriifiyey oo waxaa lagu tacriifiyey alistislaamu lilahi bitawxiidi walinqiyaadu lahu biاطaacati wاlbaraa'atu min ashirki waahlihi wاlbaraa'atu min ashirki waahlihi islaamkaasna waxaa la yidhi saddex martabou leeyahay martabada koowaad waxay ahayd alislaamu islaamkaasuna wuxuu yeeshay arkaan iyo tiirar shan ah shantaas tiirtiirka koowaad muxuu ahaa shahaadatu an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulu ullah marka shiikhu wuxuu bilaabay uu gudagalay inuu fasiro kelimaadkaas xabadxabad u qabto wuxuu ku hormariyey islaamka arkaantiisa iyo tiirarkiisa tiirka koowaad oo shahaataynka ah weliba qaybta hore oo kelimatu tawxiid ah oo laa ilaaha ila allahu ah marka shiikhu wuxuu yidhi wa macnaaha kelimatu tawxiid macnaheedu wa macnaaha kelimatu tawxiid waa laa ilaaha ila allahu intaasaa laga wadaa wa macnaaha kelimatu tawxiid macnaheedu laa macbuuda bixaqin waxaa laga wadaa mid xaq lagu caabudaahu ma jiro mid si gar ah loo caabudaahu ma jiro mid asagoo cibaado mudan la caabudaahu ma jiro ila allaahu alla maahane ila allaahu allaha khaaliqa maahane oo cibaadada mudane waxyaabo kaloo la caabudaa waa jiraan wax walboo la caabudana maxay noqonayaan wax walboo la caabudo maxaa lagu magacaabaa ilaaha lagu magacaabaa wax walboo la caabudo ilaah waa ku magacaaban yihiin laakiin waxaas la caabudahoo dhan waxaa cibaadadoodu ay xaq ka tahay allah subxaana wa tacaala inta kale cibaadada la caabudaahuna waa baatil waa shirki waa kufrun waa wax lagu gaaloobayo waay ilaahna waa soo marnay macnihiisu inay tahay ma'luum ay macbuud ay tahay laa ilaaha ay laa macbuuda waa marka macnaheedu waxa waayu shiikhu laa ilaaha ay laa macbuuda wax la caabudahu ma jiraan oo bixaqin si xaq ah oo cibaadada isagoo mudan la caabudo lagu caabudo ila allaahu alla mahane inta kale cibaadada la caabudaa baaila lagu caabudaa wax kastoon allah inoo la caabudo si baailha loo caabuday si gardarraha loo caabuday waa lagu gaaloobaa cibaadadaas ilaahay lala siiyey laa ilaaha ayaa qofku leey marka qof walbo waxaa laga rabaa inuu kelimadan kuna qowlo ictiqaadana qalbigana ka aamino kuna qowlo qowlkiisa iyo qalbigiisa iyo ficilkiisana wax kelimadan waxay sheegay khilaafsan aysan ka imaanin marka kelimaddu waxay ka kooban tahay laba jumlo qayb hore iyo qayb dambe laa ilaaha iyo ila allaahu laa ilaaha aad leeduhur shiikhu qofku laa ilaaha ayuu leeyahay naafiyan xaal og yahay mid anfinaya oo diidaya jamiica maa yucbadu wax walba oo la caabudo min duuni illahi alla ka soke qaybta horead ku anfisa laa ilaaha markaad tiri waxaad anfisay oo diiday wax walba oo la caabudo oon allahayn subxaana wa tacala cibaado u diiday ila allaahu markuu yidhaahna wuxuu leeyaha muhbita ila allahu yuu leeyaha qofku muhbitan xaal u yahay qofku mid sugay alcibaadata cibaadadii u sugay lilaahi alle subxaana wa tacaala waxdow keligiis saas waa kelimada macnaheedu laa ilaaha qaybta hore waxaad ku diiday cibaadoo dhan ayaad ilahay cidaahn ugu diiday ila allaahuna cibaadadaas aad cidaan allahayn u diidaad alla ugu sugto subxaana wa tacaala ila allahu ayuu leeyahay muhbitan xaalu yahay mid sugaaya alcibaadata cibaadada oo dhan lilaahi alla u sugaaya waxdahu keligiis laa shariika lahu ayadoon alle wax sheer kula aysan jirin fii cibaadatihi cibaadadatiisa wax sheer kula aysan jirin ilahay cibaadada asaga iska leh waana wuxuu koonkaba u abuuray dadkaba wuxuu u abuuray jinni iyo insi waa maxay waa in la caabudo in la caabudo marka cibaadadaas alle cid laluhu ma jirto cid laleh oo shirka kula uhu ma jirto ciddii ilahay cid kale la siidana way ku gaaloobeen way ku gaaloobeen laa ilaaha ila allahu marka tafsiirkeedu waa saata qofkii ku fasira laa ilaaha ila allahu ay laa khaaliqa walaa raasiqa walaa mudabbira ila allahuna waa oo intaas keliya ku ekeeyana wuu khaldan yahay waayo waxaa noo imaan doonta mushrikiintii carbeed in badanoo ka miduhu inay qiraayeen in lay markii la yaa idan abuuray ya allah dhahaan cirka yaa abuuray allah koonka yaa maamula allah carshiga yaa iskale allah saasay dhihi jireen risiqa yaa bixiya allah oo qiraayeen intaas laakiin markay cibaadada joogtay waxay dhihi jireen cibaadada ilaahay waa la leeyahay waa la leeyahay dhihi jireen oo ilahay cibaadada cid kale la sii jireen sida noo imaan doontaba ilahi subxaanaه wataعala isagoo nabi ibraahim ka warrama waid qaala ibraahim labihi waqowmi inanii baraaءu mima tacbuduun ila اladii faaranii ila اladii faaranii wax allaala waxay caabudaan oo dhan beriyaan ka ahi u ley nabi ibraahim markii laga reebo kii aniga hee i abuuray markii laga reebo kaas way caabudaan cid kalena cibaadadooda la siiyaan dhammaan marka waxay caabudaan oo dhan waa ku gaaloobay markii laga reebo allihii abuuray kaas ma laguma gaaloobi karo laguma gaaloobi karo waxaa la rabaa waa in asaga cibaadada loo gaar yeelo ayagu marka meesha waxaa ka muuqata inay cibaadada allana sii jireen cid kale aan la sii jireen saasay mushrikiin ku noqdeen kuwo alla iyo hayrkii cibaadada iskugu daray noqdeen qiyaamaha markay calacalayaanna oo isnaamta iyo waxaas ku calacalayaanna waxay leeyihin tallaahi in kunna la fii dalaalin mubiin maxaa ku xiga id nusawiikum birabbi alcaalamiin waxaan ahayn baadicadku ku sugan adduunyada markaan adinka iyo ilaahay idin simi jirnay maxaa lagu sinaa cibaadada cibaadadaan ku sumi jirnay oo cibaadadii ilaahay ow lahaa keligiis aan wax idinka sii jirnay marka nimanku waxay ahayn niman saasay ahaayeen nimankii marka saas ahaa wixii ay qiraayeen in tawxiidka kelimatu tawxiid lagu macneeyo waxay macnodarro ka dhige soo diriddii nebi maxamed la soo diray iyo dagaalankii nebi maxamed uu la dagaalama mushrikiinta iyo layntii la laayay macnodarray ka dhige se waxay qiraayeen aad kelimatu tawxiid ku macnaydeen ayaguna waxay diidanaayeen laa ilaaha illa allah markii laa ilaaha illa allahu dhaha la yidhina waxay yidhahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ajacala alaalihata ilaahan waaxida in hada la shayin cujaab intaas ay inkarsanaayeen ilaahyadii dhammaa oon caabudi jirnay oo tirada badnaa oo geedaha lahaa oo dhagxaanta lahaa oo waxa dhintay lahaa oo jinniga iyo insiga ka koobnaa iyo malaa'igta ma hal xabuu ka soo reebay halka xaba marka cibaadada waa u ogol yihiin laakiin waxay leeyihin cibaadada waa la leeyahay cibaadada waa la leeyahay marka dadkii saas ahaa oo saas yeeli jiray oo markii kelimatu tawxiid loola yimid oo nabigu yidhi calayh isalaatu wasalaam quuluu laa ilaaha illa allahu tuflixuu ka doortay inay ka dagaalamaan arrintaas ooy u dhintaan oo kufrigaasi gaalnimadaas ku dhintaan wixii dhammaayo lagula diriiraayo macnodaro noqe haddii la yidhahdo laa ilaaha ila allahu macnaheeda dhammo waxa waaye laa khaaliqa ila allah walaa raasiqa ila allah walaa mudabbira ila allah saxna maa in qofku yidhaahdo haddii qofku aamino in ilahay keligii wax abuuro keligii wax arsaaqo keligii wax maamulo muslim waa muwaxid waayo hadduu rabo ilahay cibaada cid kale la siiye sax maa waxaas sax maa macna kelimatu tawxiid macnaheedu waa saata laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo oon allahaydu ma jirto laa ilaaha ayaa qofku leeyaha naafiyan xaalaya mid anfinaayo diidaaya jamiica maa yucbadu min duuni illaahi cid walba oon allahaynoo la caabudo ila allahu yuu leeyahay mubitan xaaluya mid sugaaya alcibaadata cibaadadaas lilaahi alla u sugaa waxdow keligiis laa shariika lahu ayadoon ilaahay sheer lagula ahayn oon lala wadaagin oon lala lahayn fii cibaadatii cibaadadiisa sheer aan lagula ahayn kamaa annahu laa shariika lahu sida aan basheer lagula ahayn fii mulkihi boqortooyadiisa iyo lahashihiisa ilaahay boqor waay subxaana wa tacaala dhulka dhan isagaa boqorka ah caalamka adduunyada aakhirada waxna ilahay isagaa iskale boqorka adduunya aakhira waa allah sida ilaahay aan taas loogu haysan oo ilaahay taas keligii uu leeyahay ayuu sidoo kale wuxuu keligi ku yahay cibaadada wa tafsiiruhaa kelimatu tawxiid tafsiirkeeda alladii tafsiirkaasoo yuwadixuhaa fasirahina qowluhu tacaala waa hadalka ilaahay wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu nabi ibraahim ou yidhi liaabiihi aabbihii aazar oo gaal aha uu ku yidhi iyo wa qowmihii qoomkiisii uu ka dhashay inanii aniga ibraahiimuhu baraa'un mid beri ka ah ayaan ahay mima tacbuduuna waxaad caabudaydaan oo asnaamah ila aladii kii maahane fataranii aniga abuuray fainahu asagu sayahdiinii asagaa i hanuuni doona oo i toosinaho xaqa ii toosinaa wajacalaha alla wuxuu ka yeelay kelimatan kelimadu ka dhigay kelimatu tawxiid baaqiyatan harta fii caqibihi ciribta iyo isirka iyo raadka nabi ibraahim calayh isalaatu wasalaam lacallahum yarjicuuna balsay u soo laabtaan dadkiisu ay ugu soo laabtaan tawxiidka markay ka weecdaanba ugu soo laabtaan shiikhu wuxuu yidhi tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha fasira iyo waxaa kelimatu tawxiid looga dan leeyahay aayadaha fasira waxaa ka mida qowluhu tacaala wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim awni khaliil raxmaan waay nabi ibraahim calayhi isalaatu wasalaam wa afdal rusul bacda nabiyina muxamedin sala allahu calayh wasalam nebi maxamed kadib rasuusha ilaahay uu soo diray kii ugu fadliga badnaa waay id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu liaabihi uu yidhi aabbihii aazar ahaa gaalow ahaa gaalnimauna ku dhintay dadka nabiga la colaytamo dadka ugu horreeyowna ahaa nabi ibraahiima wa qowmihii iyo qowmkiisii iyo tolkiisii oo beeniye nabiga nabi ibraahiima calayhi salaatu wasalaam khaliiluraxmaan waaye dadkiisii waa beeniyeen dadkii ugu dhowaayo aabbihiisaa waa beeniyey beenintiina aanka uguma ekaysane waa ku beeninay warkaanidiina waa diidna aanka uguma ekaysane inay dilaanay damceen dabay u shideen waa ku rideen ilahayna subxaana wa tacala waa ka badbaadisay suurat alambiya looga warramo dabki ilahay waa ka badbaadisay kadibna waa hijrooday waa carara nabigii nabi ibraahiimaha dadkiisii waa ka dha carara isagoo islaantiisii wata inanii baraaun uu yidhi waqawmihi wadkur xusid waqti qaala ibraahiimu liabihi waqawmihi inanii baraaun mima tacbuduun keligiis waay shirkigii ilaahay cibaadada wixii ay la siinayeeno asnaamahana waa ku gaaloobay waa uu diiday bal waagii dambana qaarkood waaba uu argoofo waa laayay masaaru qaatay asnaamtii dham waa burburiyey isagoo iyagoo tusaa inaysa waxaan wax la caabudo mudnayn wax iska celi waayey nin dilay oo masaaru qaatay wax iska celi waayey miyaa ilaahyaa waxaasa cibaado mudan qofkuna waa soo marnay haddii marba uu shirki ku dhaco uu mushrik noodo caqliga dhan waa ka tegaa daday waxbay qorqoreen geeday qoreen meelay dhoobeen geedahaas ayagaa subka ayagaa dhar u gelsha ayagaa waardiyeeya ayagaa ag dhooban ayagaa awal la qoray haddana waa caabudayaan waagii dambaa nabi ibraahim baabaashi markii kii u weynaa laga reebo markay u yimaadeenna waxay yidhahdeen man facala haada biaalihatina ilaahyadanada yaasaatan ku sameeyey ilaahyadanada yaasaatan ku sameeyey ilaahya la laayo waay maxay cibaada ka mudan yahin iyagaaba la laayo baaba'ay markaasay haddana waa iska dhici waayen waxyaabaa la yaab kale ciddii layday waa iska dhici waayeen inay qof wax galaan iska daayeen oo qof wax u taraane ayagaa isdifaaci waaye ayagoo weliba tiro badan oo meel tuuran ay hal nin iska difaaci waayen iska dhici waayeen waxaa taas ka sii daran yaa idin dila haddii la yidhaahdana ma dhihi karaan hebelaana dila anke yaa idin dila haddii la yidhaha anke hebelaana dili ma karaan kulligoodna anke ma baabi'ina midaa taagan weli oo masaartii garabka u suran tahay dadna waxaa u doqonsan ninka dadkii la socdana la baaba'shay isaguna soo haray aanana dhihi karin anke saasaa dadkii ku dhacday kaas ayaa ka liita hadda jamaaca hadday meel inta aado jamaacadii soosoo baaba'do ee nin keliyo baxsad u yimaado ee uu nimanka ka war keeni waayo wixii ku dhacay madoqnimaa u dhima ninkaas isagii waa soo cararay dadkiina meelay ku dambeeyeen iyo wax ku dhacay iyo wax laaya iyo say ku dambeeyeen waa keeni waaye kaasuu qof tirsila maaha kan waa taaganya meeshuu mukula isagii ma difaacin waa kii u weynaa asnaamtii kale ma difaacin aanke waa sheegi waayo qofkii asnaamtan saasoo u gashay markaase intoodii eegii awal israacay ee waxay dhahdeen samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waa la xasaasay dadkaa la dhex galay markaase waxay ka maarmi waay inay ayagu xasaasaan oo yidhahdaan waryaha waxaan saas yeelay saasuu marka yeelay marka wuxuu isku daray ficilkaas iyo qowlka ah inanii baraaun mima tacbuduun waxaan ahay beri mid ka ah oo ka fogaaday waxa aad caabudaydaan oo asnaamahood ilahay cibaadada la siinaysaan ila aladii fataranii wax walbood caabudaydaan baryaan ka ahay ila aladii fataranii kii anigay abuuray maahane kii anigay abuuray maahane sidee nimanku mushrikiinay ahayeenoo asnaamtana waa caabudaayeen ilahayna waa caabudaayeen marka wuxuu yidhi dhammaan cibaadada aad dadka wada cibaadada aad dadka caabudaan ama cibaadada aad aad bixidaan ama waxaad caabudaydaan oo dhan baryaan ka ahay cibaadada la caabuda caabudi aan maayo waana ku gaaloobay ila aladii fataranii maahane kii abuuray maahane fa inahu sayaadiinii isagaa i toosi doona isagaa i hanuunina isagaa xaqa igu hanuunina kaasaa xaqa igu hanuunina laakiin inta kale cibaadada aad caabudaydaan baatil aad ku caabudaydaan kelimadan marka aayaddaanu laa ilaaha ila allah ma ku macnotaa mase ku macno maaha waa ku macno oo nabi ibraahim wuxuu leeyahy inanii baraa'u mima tacbuduun ila aladii fataranii fa inahu sayahdiin wa jacalahaa nabi ibraahim waxau yeelay culamada qaar ku fasira kelimadii wajacalahaa kelimadii kelimatu tawxiidaha waa uu yeelay nabi ibraahim ama wa jacalahaa kelimatii kelimadii kelimatu tawxiideed ilaahay waa yeelay kelimatan kelimadou ka dhigay oo baaqiyatan harta fii caqibihi isirkii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo raadka nebi ibraahim ku harta oo dadkii nebi ibraahim ka farcanmay mid ay mar walba ku qowlaan oo mar walba alla ku caabudaana alla kelimatu tawxiid ka dhigay oo nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam durriyadiisii ehelkiisii marna laga weymaynin dadka inuu tawxiid ku qowla haba mararka qaar ha yaraadeen mararka qaar ha bateen laakiin marnaba laga weymaynin lacallahum yarjicuuna ay likay yarjicuuna balsey usoo laabtaan oo kuwa xaqa ka weecday ay ugu soo laabtaan kelimaddaas marmar ugu soo laabtaan qurayshna waxay ka mid ahaayeen firkii nabi ibraahima ka mid ahayn mase ka mid maaha ka miday ahaayeen ilahay marka wuxuu leeyahay awowihiin ibraahim calayhi salaam nin muwaxid ou ahaa nin nabi ilaahay oo rasuul ilaahay oo ahaa khaliiluraxmaan oo ahaa dadki asaga ka farcanmayna kelimatu tawxiid wax ku qowla laga weymay adinkuna waad ka leexateen kelimadii bal kelimadii usoo laabta kelimadii usoo laabta wa qowluhu waxaa kaloo ka mida waxyaabaha fasira kelimatu tawxiid qowlkii ilaahay subxaanahu wa tacaala qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi ahlulkitaabkow yahuudda iyo nasaaradow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad u kaalaya sawaain baynana wa baynakum annaga iyo adinkuba aan u simannahay wahiya waxay tahay kelimadaasu anlaa nacbuda inaanaan caabudin ila allaha alla maane walaa nushrika bihi aanaanan la wadaajin alle shay-an waxba aanan cibaadada la siinin cidna aanan cibaadada la siinin walaa yattakhida ausana samaysanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaal owsa ka dhigan min duuni illaahi alla ka soke fain tawallow hadday jeestaan faquuluu waxaad tidhahdaan ishhaduu markhaati kaca oo ka markhaati noqda adinku biannaa muslimuuna annagu inaan muslimiin nahay oo kelimatu tawxiid aan ku qowlnay hadday adinku diideen ilahay wuxuu leey qul waxaad tidhaha nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi ahlukitaabkow nimanka ahlukitaabkaa yuhuudda iyo nasaarada u yeer oo culummada ah oo diinta ilaahay wax ka yaqaana oo nabi muuse iyo nabi ciise lagu soo dejiyey haba taxriifiyeene oo ahlucilmigaa u yeerbar waxaadna ku tidhahdaa tacaalow ilaa kelimatin kelimad u kaalaya sawaain baynanaa wa baynakum annaga iyo adinku aan u sinannahay oo noo dhaxayda oon cid gaar ugu eexay kelimad aan u sinannahay oo kitaabkii laydinku soo dejiyey nabigiina lagu soo dejiyey nabi muuse ama nabi ciisa ku tiilay kanna ku taalla ee xaq ilaahayna ka warrame ee xaq cid gaaraho annaga nagamida aan ka warramaynin u kaalay oo kelimatu tawxiid ah waa max kelimadaasu anlaa nacbuda wahiya waxay tahay kelimadaasu anlaa nacbuda ila allaha alla maahan cid kale inaanaan caabudin waa kelimadaas anlaa nacbuda inaanaan caabudin waayo ila allaaha alla mahane yay cid gaara si gaara iyo waanfice ma cid qabiilahoo gaaray ku abtirsaha jirta waa maya macnaha wax gaaraho kuway kugu yeeraa maya kelimadaan waa kelimad annaga iyo adinkaba na anfice u kaalaya kelimadaan kelimadaan aan ku mudowno kelimadaan aan ku dhegno kelimadaas waa maxay arrintaas kow anlaa nacbuda inaanaan caabudin waayo ila allaaha alla mahane alla keligiis aan caabudno nabi ciise yaana caabudin cuseyr yaanaan caabudin malaa'igta ilaah yaanaan caabudin owliye kale yaanaan caabudin asnaam yaanaan caabudin geeda yaanaan caabudin yaan caabudaynaa allah subxaana wa tacaala walaa nushrika la wadaaji mayno bihi alle shay aan waxba la wadaaji mayno shay wax un waxyaabaha ka mida ilahay cibaadada la siimayno aan iskugu nimaadno intaas intaas isku raacno walaa yattakhida yeela u maayo bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale inuusan ka dhigan waayo arbaaban rabbiyaal min duuni illahi alla ka soke saa isku addoonsateen oo qaarkiin qaarka kale ay u caabudayaan inaanaan isku caabudin waayo kelimadaas noo dhaxayda kelimada noo dhaxayda oo kelimadaas waa inaanaan iscaabudin qaarkiin qaarka kale rabbi uusan ka dhigan qaarkiin qaarka kale uusan rabbi ka dhigan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa in aysan naga mid noqon dad dadka waxay rabaanna u xalaaleeya waxay rabaanna ka xarima annaguna aan ku ateecno qofkii wax kuu xalaaleeyey ilaahay xarimay ee aad ku raacday wixii ilaahay xalaaleeyana kaa xarimay ee aad ku raacday qofkaas maxaad ka dhigatay ilaahayaad ka dhigatay rabbiyaad ka dhigatay kii wax maamulayaad ka dhigatay saxna maaha waa lagu gaalooba sidoo kale inaanaan iscaabudin oo cibaadadii ilaahay ow laha aanaan annagu isisaynin oo qaarkood qaarka qaarkeen qaarka kale aysan addoonsano oo qaarna aysan noqon kuwa la caabudo qaarna kuwa caabudo aysan noqonin sida yuhuudda iyo nasaarada in badanba laga helo waa saas marka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ley nabi maxamed waxaa ku tidhaahdaa waa inaanaan saas yeelin saas inaanaan yeelin dhammaantanna aan noqono addoommo ilaahay ilahay keligiina aan caabudno fain tawallow hadday marka jeestaan oy diidaan alla keligii in la caabudo oo cibaadada aan cid kale lala siinin oo ay diidaan inay iska daayaan is-addoonsiga ay is-addoonsadeen iyo iscaabudidda ay iscaabudeen iyo qaarkood qaarka kale inay rabbiyaal u noqdaan hadday diidaan inay iska daayaan fain tawallow hadday jeestaan faquuluu waxaad tidhahdaan ishhaduu ka markhaati kaca biannaa muslimuuna inaan annagu muslimiin nahay oo kelimadaas aan qirnay kuna camal falayno kuna dhegannahay kelimadaasna noogula imaana intaas ka markhaati kaca ogaada dhe waxaa la diidaa inaad marka hore gaalada gaalnimada ku raacdo haddii aada gaalnimada ku raacinood tawxiidka tawxiidsatana aad tawxiidka qarido waxaa la rabaa inaad tawxiidkaada kuu muuqdo cid walba ay ogaato wax lala xishoodan maahan aadan la xishoon aadan la dhuuman aadan la gamban calanan aad la istaagto wixii kaa soo gaaraha kaa soo gaareene fain tawallow hadday jeestaan faquluu waxaad tidhahdaan ishhaduu ka marqaati kaca bianna muslimuuna inaan muslimiinna calaa kullin kelimatu tawxiid macnaheeda dhabtah waxa waaye laa macbuuda bixaqin ila allahu kelimadda qaybta hore waxaa lagu anfiyey wax walba oo cibaado kasta waxaa loogu diiday cid walboon allahin subxaana wa tacaala cibaado waxaa loogu diiday cidaan allahin subxaana wa tacaala qaybta labaadoo ila allahu ahaana cibaadada yaa loogu sugay allah subxaana wa tacaala labadan aayadoodna mid walbaoo ka mida ama aayadahan iyo qur-aankan aan akrinay qayb walbaoo ka mida waxay ka warrameen waxay caddayneen kelimatu tawxiid macnaheedu iyo inay tahay kelimatu tawxiid macnaheedu in qofku tawxiidka ku qowlo ama ha lagu naco ama ha lagu diiday ama ha lagu naco ama ha lagu jeclaaday ha lagu soo dhaweeye waxaad la ogaateen qofka hadduu tawxiidka ku dhego la jeclaamaa waa la naca waayo dadku ahlu baail iyo ahlu xaq waxay u badan yihiin ahlu baail ay u badan yihiin kelimatu tawxiidna waa kelimadda ilahay raalli ka yaha subxaana wa tacaala inaad ku qowso raallina lagaa noqdaa hina isu heli maydid labadooda raaxa adduunyo iyo raaxa aakhiro in laysku helaa uma badna raaxa adduunyo iyo mid aakhiro in laysku helaa uma badna kelimaddaana raaxa aakhira lagu helaa adduunyada laakiin imtixaanaa kusuga markaad ku qowso imtixaankaas marka waxaa la rabaa inaad u bareerto oo sidii nebi ibraahim calayh isalaatu wasalaam aad tidhaahdo inanii baraa'u mima tacbuduun ila aladii fataranii fa inahu sayahdiin haddii la rabo dabha lagugu riday sida nebi ibraahiime sidii nebi ibraahimba dabha lagugu riday sidii nebi maxamed oo kalena waxaa la rabaa in la yidhaahdo qul ya ahla alkitaabi tacaaluu ilaa kelimatin sawaain baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah kelimadda lagu qowlo hadday diidaanna la yidhahdo fain tawallow faquluu shhaduu biannaa muslimuun la yidhahdo wixii rabaha kaa raaceen nebi maxamed waa laga cayriyey marka oo ku dhashay oo ehelkiisii dadkiisii ay joogaan madiinaa la geeyey madiinau tegey madiinaankii looga daba tegoo looga hari waayey kelimatu tawxiiduna ku dhegana asagay saxaabadiisu ilahayna waa guuleeyey subxaana wa tacaala dadka muslimiinta marka waxaa laga rabaa inay kelimatu tawxiid macnaheeda saas u fahmaan ku dhaqmaan guufdambeedyada ku qabsadaan haddii lagu naco iyo haddii lagu raboodo intaba ay la muuqdaan kelimatu tawxiid wallahu subxaana wa tacala aclaa waclam wabillahi tawfiiq